kulankan oo ay dowra barbar socotay islamarkaana u dhexeeyey waxgaradka degmada buurdhuubo iyo wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka qoondhood ee wilaayadaas kulanka ayaa waxaa diiradda lagu saaray halganka ka socda bariga afrika ee ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaana kasoo baxay bayaan ay ku midaysan yihiin odayaasha iyo waxgaradka degmada buurdhuubo ee gobolka gedo waxaan taageeraynaa soona dhoweynaynaa guulihii isdabajoogga ahaa oo allah siiyey mujaahidiinta bariga afrika gaar ahaan walaayaadka hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose labo in la horumariyo dacwadda iyo waxbarashada lana gaaro si isku filnaasho ah bulshada dhexdeeda saddex waxaa laga arrinsaday ka hortagga cadowga allaah oo duulaan ku joogo geygeena afar waxgaradka iyo bulshada degmada buurdhuube waxay caddaynayaan inay garab taagan yihiin jihaadka ka socda bariga afrika naf iyo maalba waxgaradka iyo odayaasha degmada buurdhuubo oo munaasabadda ka hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay garab taagan yihiin halganka ka socda bariga afrika ee ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka annaga oo ah waxgaradka iyo coqaashii degmada buurdhuubo iyo walaayadanadi heer degmo iyo heer gobolbo waxaan ku boorinayaa meel kaste oon joogno in aan u foojignaana cadowga islaamka in aan u foojignaana ninkaan dhagax qaadan karin oon qori qaadan karin maalka inoon keenno gabdhaha waa inay biyaha caagta keenaan etoobiya waad ogtihiin yurkud wuxuu ka raacay wixii ka raacay waa gobolka geda ka mid ah waad ogtihiin kenya wixii ka raacay meeshii la yidhaahda ceelcaddo oy ku samrila'da walaalayaal dadka asaga ahaa qaramada midoobeed iyo midna nooma hubaynayni hebelow kale meelna noogama imaanine wilishaanay ahaayeen sidaa aawadeed wilishii marka insha allahu raxmaan annagoo waxaan ka mid nahay odayaalka haddaan nahay dadka mujaahidiintaan ku jirnaa awalan jihaadka waa inaan qoyskanaga ka bilowno cunuganaga marka labaad waa inaan deegaankii gudaha aan ku jirno aan kasoo toosino waxaan hambalyo u direennaa ciidamada mujaahidiinta dardar cusub soo geliyey sanadkan cusub raascadii raaskaboon dalka soomaaliya inteeda badan ewalba ammaan shabeellooyinka ilaa hiiraan wanaagga iyo maarata horumarka hormariyey dal badanna maanta ee maarata gacanta ay ku jirtay gaalada gacanta ku dhigay aad baan ayagan ugu hambalyaynaa waxaan leenahay insha allahu tacala biidnillahi kariim garabkiina allah istaaga allah inla jir nasriga waa la heli dee uno odayaalkii ah may baa la qaadanay islaamkii ama walayaadkii oo dagaalka ka jari may la raay may la qaadanay hee ani ono naafi maalka la dagaalano oo waliba una karaamkaan dhuyan hagran iyo ad la qaadani waaliga walaayada islaamiga ah ee gado sheekh luqmaan abu anas oo gebagabadii munaasabadda kelimad ka jeediyey ayaa waxa uu dardaaranna u jeediyey odayaasha iyo waxgaradka degmada buurdhuubo waxaan ka degaynaa waxyaalaha gaalada ee nooqooshayso oo ah haayaadka tansiiriga ah iyo waxaa weeyaan waxyaalaha loo yaqaano balaayada iyo injowada waxay riixayaan iyo wax kasta oo gaalo wadaayey sidanba waxaa weeyaan isku baraarujinnay waa inaannu gacanteenna isbarno inaan wax ku soo raasano macnaha waxaan ka degaynaa marka gaaladaas oo maanta waxaa weeye muslimiintii waxaa weeyaan khazo aad aragteen siday u galayaan inaannu maanta gacmaha u hoorsanin kana aqbalin waxyaalaha waxaa weeyaan sunta ah ee ummadda ay ku sayrsayrayso waan ka degaynaa macnaha ikhwaanay waxaannu leennahay jihaadka aan u diyaargarowna nafteenna iyo maalkeennana aan bixinno kitaabka ilaahi subxaanahu watacaala u nusrayno qabaa'ilada soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa marar badan dhex maray kulamo gaar ah iyaga iyo mas-uuliyiinta xarakada kuwaas oo ay kasoo baxaan arrimo badan islamarkaana qabaaisha dhexdooda faa'iido u leh dhanka kalena looga tashaday jihaadka ka socda bariga afrika kaas oo laiskaga celinayo shisheeyaha kusoo duulay dalkayna muslimka ah ee soomaaliya